bilowgeeda aayadda shanaad qaala allahu tacaala alyawma uxila lakum aayibaat waacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum waacaamukum xillun lahum wlmuxsanaatu min almu'minaati wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum ida aataytumuuhuna ujuurahun muxsiniina hayra musaafixiin walaa mutakidii akhdaan waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluh wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin waa shuruucdii iyo nidaamkii iyo axkaamtii ilahay ummadda u jidaynayay suuradduna wax badan bay ka soo warantay axkaam badan ayay ka warramaysaa axkaam badan oo ilaahay ummaddan uu u jidaynayo wuxuu ka xalaale u xalaaleeyo iyo wuxuu ka xaaraantinimeeyaba maadaamuu yahay shaarici isagu sharciga u dejinayay in badan baa suuratu nisa haddii aad dib ugu noqoto aad ka arkaysaa iyadoo nidaamka qoyska aada uga warramaysa tujaaha alxalaali waalxaraam wixii uu xalaal iyo wixii ka xaraama diintuna ma kala go-ayso ma laha ama ma taqaano intani wakti bay leedahay intana wakti ma leh kan waa laga tegaya kanna waa la raacaya laakiin sidaa aada arkayso ee ilaahay ugu wada sheegaya aayaadkii tahaarada iyo kuwii jihaadka iyo kuwii qoyska iyo kuwii siyaasadda intiibuu isku mar ku wada sheegayaa goob qura sida ay aayaadku isu dhex yaallaan waxa ay tilmaamaysaa taasi inay tahay diintu sibqad keliya ama muuqaal shay keliyahoo la wada qaadanayo oo aan kala hadlahayn taasay muujinaysa waa munaasabada iyo calaaqada aayaadkan mawaadiicda kala duwan ka warramaya oo aanay arrintu ahayn inay ku egtay cibaadaadka in wakti aanu shaqaynaynin tii hogaaminta iyo tii dhaqaalaha iyo tii maxaanku dhaa qoyska inaanay wakti shaqaynaynin oo kuwaasi ay hakadeen macnaheedu ma aha laakiin intiiba aayaadku iyagoo isku wada xigay ka warramaya ilaahay wuxuu ka soo warramay aayaadka hore alyawma oo horeynu soo aragnay maalin diinta la dhammaystiradahay maalin cadowga candhuufta dib u liqaydahay alyawma baa markaa ilaahay wuri waa isla yoomkii uun sanadkaa tobnaad weeye yoomkaas uxilla lakum ayibaat waxalla wixii ayibaadee wanaagsan baa laydiin xalaaleeyey dadow wadacaamu aladiina kuwii raashinkoodiina waa idin xalaal oo looga jeedo waxay gowraceen uutu lkitaaba kuwii kitaabka la siiya waxay gowraceenna waa idin xalaal xillu lakum xalaal buu idinyihi wadacaamukum gowriciinu shaygaa gowracdaana xillun lahum xalaal buu iyaga u yahay walmuxsanaatu kuwa dhowrsoon oo min almu'minaati mu'minaadka ah dumarka mu'minaadka ah ee fiican iyo walmuxsanaatu kuwa xorta ah oo min aladiina kuwii ka mida uutul kitaaba min qablikum kitaabka hortiin la siiyey kuwaa dumarkooda xortiina xalaal bay leeyihin idaa aataytumuuhunna ujuurahun marka meherkooda siisaan muxsiniina idinkoo guursanaya hayra musaafixiin oo aan ka sinaysanayn walaa mutakidii akhdaam idinkoon khidnina ka samaysanayn khidni waa saaxiib hoose waman yakfur biliimaan iimaanka oo ah axkaamtaasoo la rumeeyo la raaca iimaanku waa kaas iimaanka qofka diida faqad xabita camaluhu camalkiisii wuu burayo wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin aakhirana kuwa guuldaraystu ka mid yihi waxa ilaahay ummaddan uu ogeysiis ku siiyey kuwoodii hore iyo kuwoodii joogay wakhtigaa waxaygu soo degayay innaga iyo qolada inaga sii dambaysaba ummadda caalamkan ku noolba uxilla lakum aayibaat waa qaacidada ay leedahay xalaashu waxaan xalaal idinka dhigay baa ilahay wuri wixii ayiba ayib waa wixii wanaagsan wanaagga iyo xumaantana waxaa lagu kala qiimeynayaa aragtida fiicane ku salaysa shareecadda aragtida islaamiga aragtida qiyamkee diinigaa wadata taas ayaa dayib iyo khabiis haddaan aragtidaa la odrhanin dee aragtiyaha kale wax kale ay u yaqaanaan dayibka iyo khabiiska aragtida aan qofka iimaankaa lahayn waxaaba laga yaaba haddaad tidhaahdo quruxi maxayt haddaad tidhaahdo wanaag muxuu yahay wax kaluuba kuugu sheegiba wax kaluu kuugu sheegi oo waxaa laga yaabaa inuu kuugu sifeeyo shay khabiis ahoo liita inuu kaaladoodu kudha kani waa ayib kani waa ayib inuu marka maqaayiista shareecadda miisaanka shareecadda iyo dadka aan inxiraafinen baydhin ee abuurkoodu uu caadiga yahay waxay dayib u yaqaanaan baa dee dayiba dayib shaygu wuxuu noqonayaa kolkuu qofka u wanaagsan yahay caqiidadiisa iyo caafimaadkiisa jidhkiisa iyo ruuxdiisa dhaqaalihiisa iyo qoyskiisa ummaddiisa iyo waddankiisa intaaba hadduu ku wanaagsanya waa dayib intaaba hadduu ku xun yahayna waa khabiis hadduu ku xun yahay cibaadadii iyo caqiidadii iyo qofka caafimaadkiisi iyo dhaqaalihiisi qoyskiisi iyo ummaddiisii umuurta caamka hadduu waxyeelayo shaygaasi waa khabiis waxalla wixii balwad ahaabaa lagu saameelayaa wixii dhulkan ila dhulka waxaa ka beeran iyo waxa ilaahay uu ku farashay ee nicmo ah waa inoo wada xalaal hadduu dayib yahay hadduu khabiis yahayna waa inaga xaraam khudradda wanaagsan ee nafta waxu kordhinaysa iyo maanta mukhadiraadkaas de waa dayib iyo khabiis marka neefka aynu gowracno wax naftu waxu taraado dee brotiinkiibuu ka qaadanaysa waxna jidhkuuba waxyeelaya wixii fudalaadahee liita sida dhiiggii iyo uuskii iyo wixii lamid ah de waa dayib iyo khabiis sidoo kale dee wax kasta oo darar iyo dhib leh xasharaadkii waa kuwa fuqahadu ka warrama qofku inaanu xasharaadkii iyo ciiddii iyo wixii sun lahaa intaba inay dee xaraam yihiin leanna huwa khabiis oo dayib baan ahay balwadii in qaacidadaasaa la siinaya jaad iyo sigaar aayad iyo xadiis ka hadlaysa kaan ayuu ku odhanaya isagoo taksiinta cerkaageeyo ka budh siinaya aayadda intaasaaba kaaga filanba wayuxilu lahum ayibaati wayuxarimu calayhim alkhabaaif ayibkana nebigu wuu xalaalaynaya dadka khabiiskana uu ka xaraantinimaynaya ilaahayna wuxuu inooga inoogu sheegay kitaabkiisa kariimka ah uxila lakum ayibaat war wixii ayiba idin xalaala de waynu ka sharaynaa waxaynu leenahay hal haada ayib am la talow kani ayib ma yahay mise ma aha marka qofka mihirka qabaa dee labadaa wuu kala saaraya ka isagu silana waalanna dee hadalkiisa badaayo mukalaf maha waa marfuucu lqalam in loo miisaamo u baahan yahay isagu marka qaacidadaasaad qaadatay markaasay dabeetana leeyihiin fuqahadu qaaciday sameeyeen odhanaysa ina ataxriima wataxliil ina ataxriim yatbacu alkhubs macnaha in shaygii xaaraan laga dhigo wuxuunu dabagelayaa khabiisnimadiisa hadaanu khabiis ahayn xaaraan noqon maayo waxyaabo kaloo la isweydiinayana ilaahay ummaddan uu ka shaafiyey oo ah dadka ahlulkitaabka ah talow raashinkooda iyo waxa ay gowracaan iyo waxay farsameeyaan ee madcuumaadka la cunayo talow maxaa ka xalaala maxaase ka xaraama ilaahay wuu kaaga jawaabo wuxuu ku uhi wadacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum wadacaamukum xilun lahum wlmuxsanaatu min almuuminaat wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qabli dacaamku haddii uu yahay maalan wixii raashin ahaa intee khamrigii iyo doofaarkiiiyo waxaa ahayn ee raashinuun ah waa iska xalaal weeye ama ahlu kitaab ha ka yimaado ama mid kaloo wasaniya waxba iyada uma baahnaa faaqidaad kale kol haddii aan waxyaabaha sharcigu xaaraantinimay lagu darin laakiin raashin hilibka ayaa isagu ay shardi tahay qof kuwa gaalada laga cunayaa wixii ay gowracaan waa kuwa ahlulkitaabkooda uu gowraco oo wax badan aynu dee ka midaysanahay baa jira oo wuxuunbay dee mar hadday kitaab leeyihiin haba noqdo mid muxarafahe waxuunbaa iyaga usii baaqiya waxbay mehersanayaan waxbaa laga yaabaa inay ilaahay ku xidhaan shirkigii haba baal socdee haddana way ka duwan yihiin ka daba caabudka ah iyo ka markaa qoraxda caabudaya marka dacaamkaas sida jumhuurulmufasiriin ay marayaan waa in la yidhaahdo waa raashink waa gawraci wixii la gowracaya inaguna kaynu gowracnaana xalaal buu yahay waxa kaloo xalaalinoo ah waa xaggii taas madcuumaadka ahayd mankuuxaadkiina waa kuwan wixii la guursanayna ilaahay uu ka jawaabayo waa dumarka mu'minaadkiina iyaguna xalaal bay idin yihiin haddii ay yihiin kuwo xor ah ama ay yihiin kuwa cafiifaadka marka eraygan muxsan ayaa macnayaal dhowra leh mar wuxuu noqdaa muxsan oo mutazawijah suuratu nisa baynu kusoo marayna waalmuxsanaatu min annisaa dumarka aan la guursan karaynin markii aynu soo marayna aayaddaa ilahay wuxuu ku uhi waalmuxsanaat min annisaa ayaa guurkoodu xaraamiy jusku halku ka bilaabmaya macnaheedu waxa weeye ay ilmutazawijaat min annisaa dumarka rag qabo ee cid u mehersan muxsanku mararka qaarkood bimacna alcafiif buu noqdaa cafiif sida maal halkan oo kale waalmuxsanaatu min almu'minaat dumarka cafiifaadka ee muminiinta ka mid a muminaadka ka mid a waa dumar ilaahay rumeeyo sina lagu aqoon ilaa waxaa ti haddii ay sinaysato azaaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin aw mushrik waxurima dalika cala almu'miniin dadka muminiintii may guursan karayn marka gabadha muminaadee la guursanayo shardiga uxidhan waa inay tahay mid dhowrsoon taasuu taranku ka suuroobaya taasaa sukuunka iyo in lagu qoys laga dhigto oo lagu dega ay ka suuroobi karaysa muxsanku wuxuu noqdaa bimacna alxor mid xor ah waalmuxsanaatu min almu'minaat dumarka xorta ah ee mu'minaadka ah waa noqon karaa marka taa cafiifka ah ayaa iyadu halkaa kusii wanaagsan oo dee dadka oo dhan xalaalu ma aha mu'minadda aan xorta ahayn ee dadka barhkoodun bay xalaalu tahay qofkii tu xora helaya ee awood dhaqaalu ku guursado helaya addoon dee aan mu'minadba ha ahaatay xalaalumayn sidoo kale tan dambena waa la mid waalmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum kuwa iyaguna xorta abaa lagu fasiraya halkana cafiifaad waxba la odhan maayo waalmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum inkastoo iyaba shardigu cafiif u yahay oo tan ahlukitaaba ee la guursanayo waa inaan sine iyo xumaan lagu aqoonay muujisanayso marka labada wasfiba way iska raacayaan labada qaybood oo gabadhi haddii ay ahlukitaabkiiba ha ahaatee aanay xor ahayn oo addoon ay tahay lama guursanayo lianna fiiha qubxaan laba ceebood bay leedahay ceebtii addoonnimada iyo ceebtii kufriga labadaasay isku darsatay marka labada waa in mid ka dhaca oo ah taa addoonnimada waa inay meesha ka baxsanta marka haddii ay tahay mid u abtirsanaysa diinta yahuudiyadda iyo nasraaniyadda waa la guursan karaa shuruudda ku xidhani waxa weeye inay muxsano tahay kow shardiga labaadna idaa aataytumuuhunna ujuurahunna meherkii waa in la iska siiyaayo tusaale xun qof kale aanu noqon oo la odhanin mid muslimahoo bilaa meher ku guursaday ama ka boobay xaqeedii ayaa guursaday tusaale xun maaha inuu noqdo qofka muuminka ah ee waa inuu meherkeedii u qadimaayo uu siiyaa si uu tusaale wanaagsan uu noqdo qofkan guursanaya oo kuwa iyada iyo cidda kalea ay usoo islaamaan waxa la doonaya had yeeshee qofka muslimki waa namuudaji fi lxayaa xagga noloshu waa qof tusaale ku ahoo dadka kale kusoo dayanaya shardiga saddexaadna waxa weeye muxsiniina hayra musaafixiina walaa muttakhidii akhdaan idinkoo guursanaya oon ka sinaysanayn guur baa shardiga gaarsi maya macnaheedu sino iyo saaxiib maya musaafix sifaax waa sinada khidniguna waa waxaa la idhaha saaxiib oo sidan jaahiliyadda imika jirtaa ay caanka ugu tahay sinada iyo saaxiibka ayuunbay jaahiliyadii carbeedna sinadiiyo saaxiibka caadi aad caan ugu ahayd oo caaisha waa tii lahayd dadku wuxuu u wada xidhiidhi jiray islaamka ka hor ilaa afar siyood afarta siyood waxaa ka mid ahaa tan sidan iminka aynu isu guursanno ah in la isu hor fadhiisto gabadhiisaa lagu kala guursado taasunbuu ilaahay ka soo reebayoo diintii nebi ibraahim iyo miladii ambiyada waafaqsanayd laakiin kuwa kale waa gabadh calan meel ka taaganaysoo sidaa loogu galmoonayo miday toban u tegayaan iyo mid awdhaliyo mid kale loogu geynayo iyo waxaasay ahaayeen qurunqaraarkan gaalada imikaba ay ku dhaqmaan aanay waxba ku ahayn inuu walaashi caaskiisa mid ku casuumo u yimid oo kale ama uu ka kireeyo waxla yaabla maaha xaggooda marka shardi shuruudaasaa loo xidhaya kuwa ahlu kitaabka la guursanayo iyadoo ay ka habboon tahay mar walba sidaynu hore usoo marnay suuratu lbaqara walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'min walaamatun mu'minatun khayrun min mushrika walaw acjabatkum xaggaasaynu ku soo marnay sharaxeeda in asxaabta qaarkood sida cumar bnu khadaab iyo inankiisii cabdilaahi iyagoo ay mar walba way kusii kala duwanaaneen cabdilaahi isagu waxaabuu leeyay tan ahlu kitaabka laftigeedu waa mushrikadun labada aayadoodbu aayaddanna cabdilaahi caam ka dhigayaa aayadda aynu akrinee suuratulbaqara ku suganna khaas buu ka dhigayaa marka wuxuu leeyay kuwa ahlu kitaabka waa la guursan karaa haddii aanay mushrikad ahayn dee kuwa in badanoo iyaga ka mid ihina cusayr iyo ciise iyo bay idhahdaan waa ina ilaahayo mid waliba dee waa mushrikad buu leeyahy laakiin culimadu waxay u badan yihiin aayaddaasina inay tahay mid ka ka hadlaysa qolo gaara aayaddanina qolo gaara marka kuwa ahlu-kitaabkaa guurkooda u bannaaya inkastoo waliba dee laga fiican yahay inuu qofku guursado oo intii dumarkii mu'minaadka ha joogaan inuu guursado iyaga maaha kuwa ahlu-kitaabka ah lianna almara calaa diini khaliilih qofku had iyo jeer saaxiibkiisu diintuu leeyu haystaa marka waxaa laga yaabaa inuu dee si uun ay u saamayso qofkii markay u sahlan tahay dahaaradii gabadha muslimadaahi ay lahayd inaanu ka helin marka kale ubadka iyo korintiisii inay suuroobi weydo dee tarbiya diiniya ay siiso marka waa laga fiican yahy xalaalba ha ahaatee shuruudaha saase ku xidhan wman ykfur biliimaani faqad xabita camaluhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin waxay aayadku ku tilmaamayaan camalka wanaagsan oo markaa lagu dhaqmo xalaashiyo xaaraanta oo la kala saaro xaaraantana laga fogaado xalaashana la raaco inay iimaankii tahay aayaadku loo hogaansama waa iimaankii yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyo idaa qumtum ila salaati marka salaada u kacdaan faqsiluu wujuuhakum wejiyadiina maydha wa aydiyakum gacmihiinana maydha ila almaraafiqi ilaa suxullada wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiinana masaxa wa arjulakum adimadiinana maydha ila alkacdayni ilaa canqawyada ama cumaacumaha iyo kuraamaha wain kuntum junuban haddii jinaabo leedihiinna fadaharuu maydha wain kuntum mardaa haddaa xanuunsanaysaan aw calaa safarin ama socdaal ku jirtaan aw jaaa axadun minkum ama mid idinka idinka midii uu ka yimaado min alqaa'id meesha lagu xaajoodiyo suuliga aw laamastum nnisaa ama dumarkiiba u galmootaan falam tajiduu maa'an intanoo jeerna aydaan biyo helin fatayamamuu u jahaysta saciidan dayiban ciid nadiifa famsaxuu biwujuuhikum wejiyadiina ku masaxa wa aydiikum iyo gacmihiina minhu bacda ciiddaa barhkeed maa yuriidu allaahu rabbi ma doonayo liyajcala calaykum dushiina inuu yeelo min xarajin wax cidhiiri iyo culays iyo kadeeda walaakin yuriidu wuxuu doonayaa liyutahirakum inuu idin hufuu idin haadiyo oo idin hagaajiyo waliyutima nicmatahu calaykum iyo nicmadiisa diinta iyo sharciga inuu idin dhammaystiro lacallakum tashkuruuna idinkana waxaa la doonayaa inaad ku mahadnaqdaan nicmadaa sharciyeynta iyo fudaydinta dahaaradu waa dhinacyo badan mar waa dhinaca qoyska iyo beerta laga farcamayo marna waa dhinaca jidhka iyo ruuxda marna waa dhinaca mujtamaca iyo bulshada intaba islaamku wuu nadiifiyaa islaamka wax liita agtiisa ma yaalle waa diin safaysanoo muqadasa allana dooray dahaaradii qoyska markuu ilaahay ka soo warramay iyo meeshii mambadka ahayde insaanku uu ka farcamayay inay noqoto mid wanaagsan oo la yska hubo waxaa halkan ilaahay uu ka hadlayaa dahaaradii jidhka iyo ruuxda oo marka sidan qofku u dahaaro qaato jidhkiisi nadiif buu noqday kolka uu cibaadadii alle isu taagana ruuxdiisina nadiif bay noqotay marka waxay ka warramaysaa aayaddani fi lwuduu'i wa fi tayamum gebagabaysiga iyo waysada gebagabaysiga iyo waysada oo ah xil saaran qofka mu'minka ah qofka mu'minkii waa mukalaf mukalaf la yidhi ah waa xilqaad qof xil qaaday weeyi xilkaana wuu ka soo baxaya allihiisa hadduu doono inuu la xidhiidho xilka saarani waxa weeye inuu ama weysaysto maydho gebagabaysto isagoo sidiisii uun ah ilaahay lama xidhiidhayo shuruudahaasuu la imanaya marka aayaddu waysadii tayamum waysadii iyo gebagabaysigii iyo maydhigii saddexdaba way ka warantay waxaana filayaa wax ka midi inay nooga iftiimeen markii aynu akhrisanayna fiqiga oo aayaadkuna waa usuushii iyo daliiladii fiqiga fiqiguna waxa weeye qawaaciddii tafsiiliga ahayd ee sharxaysay aayaadkii axaadiidta waa baabu tayamum fikrad caamaad ka haysata iyo baab lwudu iyo baab lqus shuruudahoodii iyo arkaantoodii iyo muujibaadkoodii iyo waxa intoo dhan ba wax badan baad ka ogtahay marka ama kitaabkaagii baa badiid oo akhriyi kartaa waa marka waxaa jira had iyo jeer culimaduna masaa'ilka fiqigaah inay aragtiya ku kala leeyihiin oo ay isku khilaafaan waa iskhilaafoon kala geynayn ama kala kaxaynayn laakiin aragtiyahoodiibaa naska ay ka qaateen baa midiba uu si u arkaya taana waxaa keenaya dabeecadda basharkuna way iskhilaafsantay oo dadku dee isku wada koobi qura maaha sidaa u kala duwan yahay jidhkooda iyo midabkooda iyo awooddooda bay u kala duwantahay aqoontooda iyo aragtidooda iyo maskaxdooda iyo cilmigoodaba taasi iskhilaafka way keeni kartaa waa abiicatu lbashar tusabibu alkhilaaf fi lfuruuc abiicadda marka aad eegta naska isaguna wuu keeni karaa in kala aragti laga noqon karo dabeecadda luqada carbeed ee aayaadku ay ku soo degeenna way keeni kartaa in culimada fuqahada ahay ay isku khilaafi karaan naska iyo siday u fasirayaan wax la yaab lena maaha taas rusushay ka dhacday oo daawud iyo sulaymaan oo isdhalay buu qur-aanku tilmaamay inay kala aragti ka noqdeen masale la xukumayay sidoo kale asxaabtuna iyadoo nebiga ag joogaan bay kala aragti noqdeen oonu ku qabsanin marka waa masale loogu cudurdaarayo culimada rubama una noqon karta ummadda nafis u noqon karta wuxuunao la diidayaa uun tacasubka iyo kumitididda qofku aragtidiisa un inay xaq tahay u arko dabeetana dadka kale iyo waxooda u rafido taasumaa la diidaya marka de waana masalada la ydhaha fiqu lkhilaaf imikana waxaa loo yaqaanaa fiq almuqaarin ayaa loo yaqaana marka aayaddan oo kale la eego maxaynu odhan karnaa tobaneeyo meelood ama ka badan ayay isku khilaafeen culimadu siday u fasirayaan markaa kolka ay fasirayaan waxay soo qaadanayaan naskani luqada macnuhu ku leeyahay daliilada kale ee aayadii axaadiidba leh ayaa iyadana lasoo barbar dhigaya naskani inuu sidaa yii luqadaas bayt shicirkaasaa sidaa yidhi xadiiskaasaa soo arooray aayadaasaa sidaa soo aroortay ereygaa macnihiisu waa sidaa ayaa odhanaya markaasuu jihaynaya aragtidiisii dabeetana tii kalena uu ka jawaabaya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaa marka salaada u kacdaan wejiga maydha masalan midhka ay isweydiiyeen culimmadu waxa weeye mar wal oo salaada loo kacayaba ma in la weysaystaabaa mise waxa weeyaan hadduu qofku weyse qabo uu isaga kici un ragga qaarkood baa yidhi haa waa in la weysaysta mar walba daahirka aayaddaa sidaa sheegayabuu kuuri markas idaa qumtum ila salaati kolkaad salaada u kacdaan marka aada u kacayso idaa aradtum alqiyaamu weeye horta mar kastoo salaad doonayso weysayso laakiin culimmadu siday u badan yihiin naskuna u markhaati furayaa waxa weye salaad walba inaan loo weysaysanayn iyadoo kaa jabta mooyaane taana waxaa fasiraya rasuulka sala allahu calayhi wasalam sunnadiisii salaadaha qaarkood baa isagoon weysaysanin oo tii hore ku weyse qabay ayuu dee tukanayay waxaase aan la isla diidanayn in tajdiidulwuduu uu mashruuc yahay weysada in la jadiidin karo inaad jadiidin karto adoo iska weyse qabay hala islama diidanaa idaa qumtum ila asalaati fakhsiluu wujuuhakum wejigiina maydha maydhid miyay noqonaysaa qofku hadduu biyaha geliyo uun xubinkii la maydhayay mise laabudda min adalk jijibin baa lagama maarmaana labada qowlba waa la yidhi qolyaha qaarkood waxa ay leeyihin masalan haddii uu qofkii berkada saa u dhex galo waysadii iyo maydhigii way u jiraan qolyaha qaarkoodna waxay leeyihiin mee maydhid marka la idhaahdo waa in gacanta la mariyaa laakiin laysnala diidana inay fiican tahay oo qolada kalena waxay leeyihiin ama ha maydha ama ha weysiistee xubnaha dee gacanta ha mariyo si wasakdiiya wixii ay uga tagaanoo basharada ay jidhku u wada gaadhaan biyuhu fakhsiluu wujuuhakum wejiga iyo xaddiisa haddii la isku khilaafay sida raajixa waxa weeye halka timuhu ka soo baxaan ee fooda inuu ka bilaabmayo xaggana garhka uun ku joogo dhegtan uu ka bilaabmayo dhegta kalena uu ku joogo wejigu waa intaa alwaj marka la idhaa waa intaa wey marka hadduu bidaar leeyahay dee xagga sokaa looga bilaabaya intaa shishee iska caddaatay inuu masaxo un mooyaane qaybtii iyadu kuma jirta waajibka ahay masalo wax badan oo kalea ka farcamaya masaladaa inkastay baabulwuduu iyo waysada ku sheegan tahay haddana marka la eego jinaayaadka iyo dee baabka ka warramaya nabarada dee nabarka wejiga ku dhaca xaalad gaaru ahaa oo muqadar buu wixiisu noqonayay marka nasacataanka inta loo yaqaano ee salxamaha iyagu madaxay raacsan yihin marka hadduu nabarkii wejigii iyo salxantii isu maro weji kuma yaalle madaxiyo weji buu ku yaallaa baabkaasaa marka loo tixgelinaya xadulwaji faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiq yaddu sideedaba waxa la yidhaahdaa intan cumaacumtee laga farxasho ee laba adiyo jeer jalaqlaydaa laabmaysa ayaa la yidhaahdaa yad ama gacan waa intaa sideedaba xagga sharcigana marka qofka la ydhaa gacantiisu waa magtiisa magtiisa barhkeeda waa intaa dhaqdhaqaaqaysa laakiin suxulka iyo cududda iyo kuwaasi gacanta kuma jiraan waa magacyo kale iyagu leeyihin taasoo jirta awgeed ayaa ilaahay uu raaciyey qaydka ah ila almaraafiq ilaa kolkaynu aayaadka soo socdo tagno waxaa ku jira assaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa aydiyahumaa marka lagu daayey inta laga jaraya waa intaa hore ee cumaacumta ila saacadda lagu xidhayo laakiin iyana ilalmaraafiqi hadday noqon lahayd dee ilaa suxulkaa laga jari lahaa marka ilalmaraafiqi xikmadda ilaahay u raaciyey baa ah inaan gacan la odhanin ilaa suxulka marka haddaba inta la maydhayaa waa ilaa suxulka wamsaxuu biru'uusikum madaxiinana masaxa iyadana midhkay culimmadu isweydiiyeen waxa weeye ma madaxa miyaa la wada masaxayaa mise badhun baa la masaxayaa labada qowlba way jiraan waxa u sababa dabeecadda luqadda iyo dabeecadda naska labadaba waa u sabab oo xagga luqa ahaan ba'da biru'uusikum ku jirta macnayaal dhowray bixisaa oo imika haddaad ka eegta kutubta xuruufta iyo macnaheeda ka warramaysa sida muqnu labiib libnu hishaam oo kale dee xaraf walba wuxuu soo aroorinayaa ilaa toban macno inuu yeelanayo marka ba'daas macnayaasha yeelanayso waa ka mid tabciidiya iyo ilsaaqiya iyo waxaas marka bacda ra'si ama madaxa ku wada dhajiya labadaba way noqon kolka xagga xadiidka la eega nebiga calayhi salaatu wasalaam labadaba way soo arooreen oo way dhacday nebigu waa siduu u badnaa inuu madaxa dhammaantii wada masaxay way dhacday mararka qaarkood xadiidka saxiixa ee muqiirat bnu shucba uu warinaya saxiixa ah inuu fooda masaxay nebigu calayhi salaatu wasalaam inkastoo cilaamadana wada raaciyey intuu fooda masaxay ayuu cilaamadda dusheedana wada masaxay marka labada qowlba way ku tegeen oo qaarkoodna waxay leeyihiin waa barun baa la masaxayaa qaarna dhammaantii waa la wada masaxayaa inkasta oo kuwaale barhka waxaa sunnaa in lagu wada dhammeeyo bay leeyihin oo iyaga lafdigoodu waa sunna in la wada masaxa bay leeyihin maa laakiin haddii maalan ay waajib ahaan layd madaxa dhammaantii la wada masaxo dee fooda un kuma gaabsadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ee intuu cumadda ka tuuro ayuu jidhka gaadhsiin laha kollayba laakiin waad wada masaxaysa saasaa fiican wamsaxuu biru'uusikum masxa masxiga iyo dee kayfiyadiisuna waa aliqbaalu waalidbaar in xaggaa fooda laga bilaabo oo sidaa loo sii masaxo dabeetana dib uun loogu soo celiyo wa arjulakum lugihiinana iyagana maydha buu ilahay ilalkacbayni ilaa kuraamaha iyaduna ilalkacbayni waxaa loo raaciyay ilal mirfaqayni unbay la mid tahay oo rijl ama lug waxaa la yidhaahdaa ilaa halkaa cumaacumtaa hoose labadaa kuraamood intaasunbaa luga haddii qofka la yidhaahdo waa magtiisa barhkeedna waa intaa hoose un marka si aanay u noqonin dee in kuraamihii bannaanaadaan kor ha loo soo dhiga baa ilahay oo ilaa kuraanta qonafyada ha la soo dhammaystiro weysadii inta waajibkii waa intaas wain kuntum junuban ilaa akhir alaayaat marka taasina waa qayb dambe inta waxa markaa nasku uu tilmaamay maalan madhabtan shaaficiga ee kitaabkan aynu akhriyayna uu la xidhiidhay arkaanta weysada waa imisabaynu soo nidhi ya lixda afar aayaddaaba kuu sheegtay wejigiiyo gacmaha madaxiyo addimada laba kalaa raacayay midna ka horraysay ruknina wuu ka horreeye ruknina wuu ka dambeeyey rukni wuu ka horreeyo niyadu ahaa ruknina wuu ka dambeeyo tartiibtu ahaa waa inaad niyootaa markaad cibaadadan weysada la imanayso tartiibna waa inaad ula timaada sidan ilaahay uu isu daba dhigay ee u kala habeeyey adigu ha isweydaarinna u kala habeen labadaasunbaa la raacinaya waa madhabtan aimada qaarkood wax kale ku darayeen dalki iyo muwaalaadkii bay ku darayeen dalkii macnaa in lagu tusubiyo gacanta iyo muwaalaad oo inaanay kala engegina la xidhiiriyo waxyaalahaasay ku darayeenoo madhabta sunnaha taasi waa weysadii waayo qofkii baa jinaabuu yeesha maxaa jira kolka amaba jinaabo ma laha ee waa muxdith xadaan asfara xadadkii yaraa ee weyse la-aanta biyase ma hayo waa kan soo socda markaa isaguna waa tayamumkii ama gebagabaysigii iyo waxyaabaha keenaya marka tayamumka iyo gebagabaysigana kolay dee waynu soo aragnay isagane madaaxiif dhowra buu leeyahy maalan tayamumku markiisa hore waxa la ydhaha alqasd waa shaygiio loo qasto xagga sharcigana waa iyadoo loo qasto qofku wixii uu ku dahaaro qaadan lahaa ama shay kor u taagan ama ciidi inuu mashruuc yahayna waxaa tilmaamaysa oo wax jira uu yahay oo la isticmaali karo aayaddan iyo axaadiidta badan waxaa kaluu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam ummaddan in lagu gooni yeelay oo kuwii hore aanay gebagabaysan jirin hadday biyo waayaan biyuunbaa la sugayay laakiin ummaddan ayaa lagu gooni yeelay wa uctiitu khamsan lam yucطahunna nabiyun qablii waxa ilaahay uu isiiyey shan arrimood oon ambiyadii iga horraysay la siinin shantaa waxaa ka mid ahaa wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran dhulkii waxaa la iga dhigay inaan meel walba kaga tukan karo meel walbana ku tahaaro qaadan karo sababaha keena gebagabaysigan waa sababahana aayaddu ay tilmaamayso markaas soo socda iyadoo biyo la waayo iyadoo xanuun yimaado iyadoo qofka qabow uu la isticmaali kari waayo iyo iyadoo biyihii loo baahdo afartan arrimoodba waa sabab sababaha sababi waxa weeye in cadamulmiyaah aanay biyo jirin sababina waxa weeye biyo way jiraane waan la isticmaali karayninoo xanuun dartii baan loo isticmaali karayn ama qabow dartii sababina waxa weeyaan biyihii way jiraan cudur iyo qabowtoona ma jiraan laakiin baahi baa jirta loo baahan yahay walow dameeraha iyo fardaha iyo xoolaha noole aynu wadanaaba cabitaan ha ugu baahdeene lagagama maydhanayo oo lagama dahaaro qaadanayo ee waa loo daynaya maadaam xayawaanun muxtaram fii xaaja ilaa hadihi lmiyaah xayawaan la ixtiraamayo oo maal dee karaamadiisani uu u baahan yahay biyahan bani aadamka iyo noolaha kaleba taasina waa sabab mubiix noqon kartaoo bannaynaysa in la gebagabaysto saciidka madaaxifkiisa laga warramo waxaa ka mid a saciidka culimmada ka warramaa saciidka oo waa wixii dhulka ka sarreeya iyo wixii iyo ciidda labadaba lagu fasiro kayfiyada loo gebagabaysanayo rasuulkaa fasiray sala allahu calayhi wasalam aayaddana ilaahay uu ku sheegay aayadda saa loo sheega muu nebiguna ku fasiray ciidduu gidaarka saaray gidaar ku saaray gacmaha mararka qaarkoodna dhulka dabeetana wejigiiyo gacmuhu mariyey isaga oo inta badan ilaa intaa yadda la ydha gacanta la yidhaahdo unbuu inta badan ka gebagabaysan jiray ilaa saacadda intaa lagu xidho gebagabaysigani yakuunu maratan badalan cani alwuduu wa maratan cani algusl mar wuxuu bedel ka noqon karaa weysada marna wuxuu bedel ka noqon karaa mayliga labadaba bedel buu ka noqonaya oo wixii aad weysada ku banaysan lahayd gebagabaysiga wuu ku banaynaya wixii aad ku banaysan lahayd mayliga haddaad mayli weyday waad u gebagabaysan waad u gebagabaysanaysa xataa jinaasadiina loo gebagabaynaya dii mayligii uu markaa suroobi waayo waxyaabaha buriye gabagabaysigan waa wixii waysada burinayay waxa soo raacaya uun biyo iyadoo biyo la helo ila taasaa iyaduna saabihiisa ka mid ahayd waaya wain kuntum junuban fadaharuu haddaad janaabo leedihiin maydha taasi waa xukunkii ahaa maxay alcaziima caziimadu xukunku sidii uu ku soo degay waa fadaharuu in laga maydho weeye haddii dahaaradaasi suuroobi weydana ruqsadaa loo guurayaa shareecadeennuna labadaasay ka kooban tahayoo fiihaa cazaa'im wa fiihaa ruqas siduu xukunku markii hore ku yimi caziimaa la idhaahdaa haddii casiimadaasi ay suuroobi weydana waxaa loo guurayaa ruqsadda fursadda ilaahay uu bixiyey taasina waa hadiyada ilaahay oo mudan in laga guddoonto wain kuntum junuban wain kuntum marda aw calaa safarin maalan waa bugtaan bukaan baa jira markaa biyola'aanba uma baahna ama waa socdaan qofkii aw jaa axadun minkum min alqaa'ib aw lamastum nnisaa saddexdaa arrimood waxaa lagu qaydayaa falam tajiduu maaan socdaal baatay biyo maad helin suuligaad ka soo baxday biyo maad helin xaaskii baad la kulantay biyo maad helin aad ku maydhato markaa fatayamamuu saciidan bayiba taasaa yar halkii maydiga ha idiin gale gebagabaysta gebagabaysigaas jinaabadii buu ka gebagabaysanayaa qof waysela'aantii buu ka gebagabaysanayaa markaasuu dabeetana iska tukanayaa wixii lagu banaysan jiray dhaharada gebagabaysiga kayfiyadiisii ilaahay wuu muujiyey wuxuu uhi famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu wejigiiyo gacmaha unku masax meelaha markaa culimmadu ay isku khilaafeen waxaa ka mid a isagana wain kuntum marda marad ayaa ilaahay u sheegay maradka kuu banayn kara gebagabaysiga biyahana aad iskaga dayn kartaa muxuu yahay qaarkood waxay idhahdaan waa mutlaqulmarad waa xanuun oo dhan qaar kalena waxay leeyihiin mee xanuunku waa inuu dhib keenayo xanuun oo dhan maahee waxa weeyaan xanuunkani waa xanuuna ruksad ku heli karayso ama waa in uu dib dhacayaa bogsigii ama waa in aafo uu reebaya safarka laftiisa isna isweydiiyeen safarku muxuu noqon karaa dee safar waa la yaqaanaa waxay qaarkoodna lahaayeen waa inuu yahay magacaanuu mid la bixi kara qaarkoodna afarta madhabiyo si u badnaayeen waa sideed iyo afartan mayl iyo wixii kasii badan bay ahayd saasay madaahid jumhuurtu u badnaayeen aw laamastum nisaa lamsigana waa masaa'ilka iyagana habeenkii dhaweyd baynu soo xusnay taabasho iyo galmo labadaba lagu fasiray wax raajixa baynu soo nidhi in jimaac iyo galmadii u yahay falam tajiduu maan saddexdii arrimoodba way soo geli karaan biyo aydaan helin oo waxa lala waayay xukmun aw xaqiiqa ama waabaan la hayninba ama waa la hayaa waa loo baahday saciidku muxuu yahay saciidka saciidka isaguna labadaa macnu yeesha kullu maa sacida cala alard wax kasta oo dhulka ka sarreeya iyo sayd iyo ciidda dayibkaasi muxuu macnihiisu noqonayaa qaarkood waa inuu xalaal yahay bay ku fasireen qaarkoodna waa inuu daahir yahay oo aanu nijaas ahayn wax u diidayaa ma jiro labadaba in lagu wada fasiro waa ciid nadiifa oo aan wasakh ahayn isla markaana xalaala alla wuu sababeeyey ruksadan wuxuu inoo siiye wuxuu hi maa yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraj waa ruksad baa laydi siiye cidhiidhiga islaamku cidhiidhiga iyo qofka kareedku kala dagaalamaya walaakin yuriidu liyutahirakum aahaara waataynu soo nidhi wa dahaarat lusra wa dahaarat ruux wa dahaarat ljasad wa dahaarat lmujtamac ilaahay baa ku sababeeyey walaakin yuriidu liyuahirakum waliyutima nicmatahu calaykum lacalakum tashkuruun marka sidaasaa runtii axkaamtaa faraha badan ay ugu jirtaa aayad walba oo looga faa'idaysanayaa oo ay u kala dheegeen fuqahada had iyo jeer masaa'ilkan macrifada badan u leh almuxaadaratu ahaaliثaةu wahalaaثuun xaddu sariqati wa qaطcu طariiq waa aayadda saddex iyo soddon xaddu sariqa wa qadcu ariiq waa laba xeel ciqaabeed oo cuquubaadka islaamku ummadda uu jideeyey ka mid ah si loogu hor joogsado daalinka waa xeer ciqaabeedkii tuugada iyo xeerka ciqaabta dhowjiifka burcad baa berigii hore la odhan jiray iyo jidgoyn dagaaladii iyo fitanka dambena magaca cusubay keeneen ilaan duruuf waliba waxay leedahay musalaxaad eray bixin cusub iyo waayo cusub bay leedahay oo ku soo biira maahmaahaha iyo luqada ku soo biira marka magacaa dhuljiifka ah ayaa uu noqon midkan oo isaguna muxaaribka ah ee jidgoynta ah tanina waxa weeye dahaaratu lmujtamac mujtamacii la nadiifinayo mujtamacii baa waxaa laga nadiifinayaa wasladaha iyaga ka mid ah ee uu asiibay cudurkan kansalka ah ila waa iimaan la-aane noocan laga kari laayahay jidka jidka ummadda ee u fadhiisanaya iyo noocan laga kari laayahay inuu gacanta u dhuubo oo uu soo siibsiibo wixii dadka oo uu ka halqafo ka xado dadka noocaasi waa waslad mujtamacii ka mid ahoo qaaday cuduru ee kansalka kansalku hadduu jidhka dilo kanina mujtamacii buu dilayaa haddii waxba laga qaban waayo midka tuugga ah iyo midkan jidgoynta ah mid baa ku dayanaya ku labaad baa ku dayanaya urur baa ku dayanaya ummad baa ku dayanaysa qabiilaa ku dayanaysa dabeedna dhanna loo nuuxsan maayo waa cudurkaa jidhka ku fidaya bulshadanina waxa weeye bulsho isku jidh keliya ah waa kaljasad ilwaaxid buu nebigu bixiyey calayhi salaatu wasalaam marka xubinta dhakhtarku u arko iyaday jidhka xubintaasi ka mid tahay uu arkay inaanu jidhka kale la noolaan karayn infection siinayso caabuquu gaadhayo waa in laga nadiifiyo oo halkaa lagu joojiyo qofku in kastaba ha jeclaaday wa xikmatu tasriic li haadihi alaxkaam axkaamtan xikmadda uu u jideeyo weeye ilaahay ee aanad u dhagataagaynin aanad u odhanayn talow intanoo qof maxaa loo wada dilay in yarunbaabay dhaceenoo xoolaaha talow qofkan sharafta lahaa ee bani aadamka ahaa ee karaamada lahaa talow maxaa loo gooyey gacanta midbaa maaragtay waadna dee sida dabcan ay u fikiraan kuwa la yidhaahdo gaalada iyo wixii markaa u jiibinaya iyaga daalinka kama fikiraan iyo dhibka la gaadhsiinayo waxaa leeyahay madluumka qofkii la dulmiyey kama fikiraan laakiin daalimkumay ka fikiraan fikradda noocan ee axkaamta iyo cuquubaadka islaamka in la duro oo wax laga sheego iminku may bilaabmine horay u jirtay mid shaaciran oo mulxid ah oo ka soo horjeeda axkaamtan sidan iminkaba gaaladu ay uga soo horjeedaan ayaa uu gabyay oo waxau lahaa yadun بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تحكم ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار فلو كعنتا شوكتبو شنب قلو دينار ذهبة لقيمة مكتاد آية هاي فلو محال لوغو شريا ربع دينار وأوحي رو كرامة تنوى إسك أراه بوري waa wax la iska qaatay uunoo aanu ka aamusayna un buuri maanaan fahmin macnehe nin kale oo xukamada ka mida baa u jawaaba waxau ihi ciizulamaanati aglaaha wa arkhasahaa dullu lkhiyaanati fafham xikmata albaari ninkaasina wuxuu ugu jawaabay ciizulamaanati aglaahaa buuri gacantan ammaanada ay lahayd baa qaali ka dhigay waxaana rakiis ka dhigay khiyaanada iyo dulligeeda ee xikmadda ilaahay fahm gacantu intay ammaano lahayd qaali bay ahayd buuri mar alliyaala markii ay khaa'inad noqotay ayay rakhiis noqotay buuri farqigaasaa jira waatii aan habeenkii dhowhayn lahayn qofku karaamo wuxuu leeyahy intuu karaamadiisa isagu huwan yahay kolse hadduu iska qaado isagana waa ka qaadanta marka sababta ay ku soo degeen aayaadkani waxay ahaayeen niman baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam niman iska duruufaysan bay ahaayeenoo caydhna ah cudurna qaba way soo islaameenoo rasuulkay madiine ugu yimaadeen sala allahu calayhi wasalam waxay leeyihiin waxaanu cuniyo waxaanu cabno toona ma haysano islaamna waanu calooshaasina wayna xanuunaysaa dadku had iyo jeer markay fuqaro iska yihiin nafaqa xuma ay ku dhacdo calool xanuunku iskaga badan yahay bal dee adigaanu kuu nimoo ummadda madaxdeediiyo diin iyo duunyade arrinka iyaga meel ku tiiri iskamuu dhaga tirin nebigu calayhi salaatu wasalaam nood beenana umuu qorini wuxuu ku tiiriyay arrinkoodin meel muhiima geel halkaa lagu hayo oo fara badan oo geelii sekada ah oo irmaan oo geel badanoo dhaltiihii uu ku jiro qofka markaad hagaajinaysa bay idhahan soomaalidu waxaa la siiyaa bay idhaaheen dhalti geel iyo dhaqayo lo-aad marka aada kharibaysana waxaa la siiyaa dhaqayo geel iyo dhalti lo-aad bay idhaaheen macnaha geelana dee waxa caniis wanaagsan markuu dhaltidaya loodana dhaqayada geeli dhaltida ahaa buu geeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam caniis fiicnaayeen wuxuu ihi marka in yaroo kaadiya dhooskiina wuu siiyey daaw kaalintii dhakhtarkana wuu buuxiyey caanaha liska ah iyo in yaroo kaadiya isku darsada dabeetana caloosha u cabba wayidin bogsan doontaan halkaana ku cibaadaysta intaa caafimaadaysaanee bulshada ka mid noqonaysaan digudajintaa wanaagsan buu ku sameeyey nimankii waxay isku darsadeen kaadidii geela iyo caanihii halkaasay caafimaadeen biidn illaah iyadoo laga faa'idaysanayo halkaabay leeyihin fuqahadu ilaan kiso kastoo timaada waxba lagala baxaa in kaadidu aanay nijaas ahayn xooluhu iyo inay wax dawayso labadaba inkastoo ay u baahan tahay dee qadarkii laga qaadan lahaa ilaan dawo kastoo la badiyo waxay keentaa kadeed iminka hadduu ku idhaha dhakhtarku laba midh ka cun haddii uu ku yidhi labada midh ka cun haddaad ku ladmaataad tidhaahda tani tu la daayaba maaha oo toban ka liqdo dee waad ku dhiman marka kaadida geela laftigeedu aad bay u qalaadhahay bay idhaaheen dadka tijaabiyey saa darteed wax aad u yar oo caayaddaa muasixada waa laga yaabaa furkeeda barhkeed in uu ay iska xijin karaan caanuhu qaraarkeeda kolkii dabeed nimankii ay caafimaadeen ayuunbaabay dabeed sakilaanis qanciyeeno waxay idhaheen war waxaan wax la daayaba maaha ya waabaynu ku ladmaysanay cuud iyo canaba isagaa bay nagu filan iyo caafimaad cidhibtaaday ku dhufteenba geeli waa kuwii qaaday laba nin baa ilaalinaya oo ka ahaa ciidanoo midna way dileen midna nin dheeraynayuu ahaayo uu ka soo baxsaday ninkiibaa qayladoonkii u keenay nebigo yidhi hedelna dee way dileen nimankii xoolihiina way la baxsadeen markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam niman fardafuulka aada u yaqaanay buu u diray oo kuwiibaa soo qabtayba intaanay meelba gaadhinba nimankii intoo la soo xiday nimankaad ogeyduu nebigu u naxariistay oo uu jajabnaaye uu jeclaaye uu quray casuumaddaa wanaagsan markii dambe karaamadii kolkay iyagu iska qaadeen siduu u galay intuu sidan aayaddu ay sheegayso isweydaar u gooyay addimadiiyo gacmaha ayaa la suray ayaa lagu tuuray bannaan meeshaas dhagaxaan halkaasahoo xaraaradii hamsiinku ay ku dhacayso ayaa lagu tuuray qaarkoodna waa la laalaabiyey iyagoo halkaana waraabiya idhahaya ayay naftu ka baxay halkaa weya ammaanaduna waxay leedahay qaalinimo khiyaanaduna rakhiisnimoay leedahay rakhiisnimo markaasaa dabeetana ilaahay wuu u saxeexay arrintan aayaadkan oo xukunkii nebiga akidaya ayaa ilaahay uu soo dejiyey ilaa qiyaamahana lagu camal falayo oo muxkama oo ka warramaya xeer ciqaabeedka burcadda ama dhuljiifka iyo aayaadka kale kusii xigo oo iyaguna ka warramaya tuugadii innamaa jazaau aladiina kuwii abaalkoodu wuxuu yahay yuxaaribuuna allaha wa rasuulah ilaahay rasuulkiisa la dagaalamaya ilaa qofku hadduu mu'miniinta la dagaalamo ilaahay rasuulkiibu la dagaalamee wa yascauna fi lardi fasaadan dhulkana la soconaya inay kharibaan an yuqataluu in la laayo aw yusallabuu ama la deldelo aw tuqaaca aydiihim ama la gooyo gacmahooda wa arjuluhum iyo lugahooda min khilaafin talantaali iyo isweydaan aw yunfaw min alard ama dhulka laga mastaafuriyo intaasaa ayaa yeelaysaa daalika sidaa waxaan u sameeyey baa ilaahay wuli ama daalika xukunkaa iyo xeer ciqaabeedkaas lahum khisyun dulli buu u yahay waa lagu dulaynayaa fi dunyaa adduunyada waa lagu duleeyey walahum fi laakhirati cadaabun cadiim aakhirana cadaab weyn bay leeyihin qayd baa la idiin raaciyey ila aladiina taabuu kuwa ilaahay u toobad keenay mooyaane min qabli an taqdiruu calayhim intii aydaan gacanta ku dhigin faaclamuu ogaada ana allaha kafuurun raxiim inuu ilaahay dembiga dhaafuu naxariisto ogaada oo kuwa ah iska daaya wey abaalkoodu waa nooca innamaa وحصر بي فائدينيس جزاك الله أبعال مري أمال كود وحوية قيمة كاب قفت دارو أنا لو حاية وحاسان كل سمي أمال كيسات كمريس واتكو تيق تيق سميس معناها إنه مستحق كوي هو متنسيبات كتر جميس إذا ريقاس كتر جميس إلهي بي لدق علمين ورسول كذا لدق علمين ودل كذا فسهادية ساسا مركا إلهي ودقى تبارك وتعالى dadka muuminiinta ah wanaagsane saalixiinta ah ma ummadda islaamkuba rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam uu hormuud u yahay waxay camirayaane islaaxinayaan dhulka waxay ku joogaan si sidii ilaahay ogolaabay u camirayaanay u joogaan marka la dagaalamka iyaga lala dagaalamay illa waa awliyadiisiiye waa ilaahay oo lala dagaalamay ilaahayna ninkan la dagaalamay har u jiidi maayo dhulkana fasaadna socday oo dhulku sidiisaba daacada iyo kala dambaynta iyo ammaanada ummadda islaamku ay ku nool yihiin amniga iyo ammaanada intaasoo dhan wuu ku hagaagaa fitnada iyo fasaadkana dhulku wuu ku kharibnaa wayascauna fi lardi fasaada mar haddii amni xumo timaado oo qofku jidka uu ka baqdo oo guriga uu ka baqdo oo suuqa uu ka baqdo intaaba baqihiisu marka uu yimaado ee laga baqdo meeshii قد فسدت وفساد المخ ليس هناك حرية تنقل وحرية تعبد وحرية تصرف انت سوقفك الحق لها بواية حرية صعدك هي حرية عبادة هي حرية مغنقاقة انت سوق أمد حرياتك أمد كاملها أيا حكمي اسمية ولا واية آه مركا إسلام كنا أحوير على يدك مال كودا iyo caqligooda iyo amnigooda iyo xorriyaadkoodaasoo dhan buu ilaaliyaa taasoo dhan baa loo ilaalinaya ilaahayna wuxuu ihi markuu ka warramayay ummadda la hadlayay walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha dhulka waa u wanaajiyey ilaahay oo dhulkiisu wuu sallaxan yahay ilaahay marka idinku ha iga fasaahadinina baa ilahay ummaddana ha ka fasaahadinina wayascawna fi lardi fasaada kuwa intaa isku daray ilaahay bay la dagaalameen rasuulkii bay la dagaalameen muuminiintii bay la dagaalameen dhulkii bay fasahaadiyeen abaalkoodu waa inta soo socota intaa soo socota wey idan dee waa masale macruuf ahoo shareecaddu runtii ilaahay dadkan abuuray ee ammaanadan ruuxda siiyey ayaa yidhi abaalkan ha la mariyo yaa ka yaqaana yaa uga naxariis badan ma jiro walaa axad qofka ku doodaya ama united nationka uga naxariis badan ama america uga naxariis badan runtii daa taasi waxay iska noqotay been iyo huhaa qof wal oo gaal iyo islaam buu maanta ka markhaati furaya nin baa ka gabiyey oo markuu arkay aragtidoodan liidataba waxau lahaa waqatlu mri'in fii khaabatin jariimatun laa tuktafar wa qatlu shacbin aaminin mas'alatun fiiha nadar nimankaasay u fikirayaan ayuu ka warramayay horeyba musadaqan wakhtigii shuuciyadduba ay wada joogeen iyo raasmaaliyadda shaksi meel xeer ciqaabeedka lagaga oogay cirkiga dhulkaa dayaamaya oo gaaladu barya galbeedba way ka qaylinayaan mid baa la dilay gobol hebel baa lagu dilay dadkaasaastaa la yeelay nabadboo ka qaylaya shacbi dhan oo la tirtiro oo iska aaminahoo degan oo qumbuladoodii ay ku dhufteenna waa masalo guddi loo saari doona mas'alatun fiiha nadar waa masalo guddi loo saari doona maalin dhaweyto koob iyo qola aroosanaysa xadka ciraaq xadka ciraaq iyo urdun waa dad iska shacbiyahoo degan oo reer ciraaqa bay ahaayeen arooskana dee waa kuwan birbidho iyo waxbaa laydh iyo waxbaa ka baxa waa kuwa dee balaayada u gawaamayso ama way baqeenba ama ogaanbaabay uga faa'iidaysteen dadkan u uruursan inay la waa cadowun mar hadday muslim yihiina nafta ka jaraan intii arooska fadhiday dhowr qumbulladood bay ku dhufteen ilaa afar qumbulladood oo dhowr kilomitir oo iskuweera gubaya nuclearkii oo yaryara koob iyo afartanna way dileen dhowr iyo siddeetanna way dhaawaceen meeshiina way wada olosheeda waxba kama bixinba markii dabeedna la yidhi aan war maxaa dhacayna waanu hubin bay idhahan kolkii hore markii dambe idhahan waanu hubinayna meeshii lacag baanu ka helay bay idhahan xoogaa danaaniira waa qabiilo dhanoo camiranoo dee aroosanaysa in lacagana waanu ka helay telefoonnana waanu ka helay fiiha irhaab marka irhaab baa jiray bay idan wayascawna fi lardi fasaadan fasaadka noocyo badan haddaba intaloo arrimooda nasku uu israaciye aw aw awdu ay taagantay أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا لبا قول باجر علماء قاركون waxay leeyihiin imaamka ama mas'uulka ummadda ee fulinaya xer ciqaabeedkan ayaa ikhtiyaar kale oo haduu doono sida hore u yeelaya an yuqatalu wuu layn doonaa hadduu doono aw yusallabu wuu daldali iyagoo dhintay wey hadduu doono aw tuqaaca aydihim waarjulum min khilaaf talantaali buu u jari doonaa adinka iyo gacanta hadduu doono aw yunfaw min alard dhulku ka mastaafurin afarta arrimoodba khiyaar buu u leeyahay optionskaasoo kolba macnaha ka uu arko inuu kuwan munaasib ku yihi qaar buu ereygu ku fiicay qaar buu xabsigu ku fiicay qaar buu dilku fiicay isaga khiyaaraadkan leh sida madhabka shaaficiga culimo kalena waxa ay leeyihiin maya ee waxaa la eegayaa kolbo jariimadda ay geysteen dhowtiifka noocani hadday wax dileen abaalkoodu waxa weeye an yuqataluu aw yusallabuu hadday waxuun dhaceen aw tuqataca aydiihim wa arjuluhum min khilaaf hadday waxuun cabsi geliyeen aw yunfaw min alard dhulka ayaa markaana laga mastaafoy nafyigaas culamada qaar way jiraan ku fasiraya inuu noqon karo xabsi horta nafyiga markiisa hore waxaa la idhaahdaa kudaafadda annafaya annafaya waa kudaafadda wey nafaya alqumaama marka kuwan iyagana waa la sayri ummadda waa kudaafade ayay ku yihiinna waa laga sayraya wey nafyinta laakiin qaar baa aimada waxay leeyihiin xabsina wuu noqon karaa oo xabsigii wuu geli karaa halka qofkii meel jasiirada la geeye lagu masaafuriyey ama wadan uu qariib ku noqonayo loo erye iyo kii jeelka lagu xidhay dee xagga axbaabtii oo aanay arkaynin iyo xorriyaddii oo laga lumiyey iyo xanibaadda ku dhacday iyo qurbada waa iskaga mid aimada qaarkood baa sidaa falla nin shaaciraadkan oo kale ka gabiyeeye in mael xabsigu noqon kara mastaafurin oo kale waxa uhi kharajnaa can iddunya wa can wasli ahliha falasnaa min alaxyaa walasnaa min almowta إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا هذا جاء من الدنيا عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا وعلي مركنا لحري أنك لو أنت لصالح بن عبد القدوس الدنيا دي كل كنا لقى حري حرير كيرا هو الانتهي هو النار أي أنو بحينا مركي قاركون مركي نوغي مادان حقا حبسي قد بديس وحان مدهنا والله والله ياب كان وحابو كيم إفكي iskii buu ka yimi macnaha aakhiro yarun baanu galay buu leeyay aw yunfaw min alard imikana dee kollayba waxaa jira meel walba waa la sheeganayaa xuduudaa la samaystay meel bannaana wax lagu mastaafuriyaaba ma jiro ee ka aad haddaad tidhaa tobankaa maxbuus baan u mastaafurinaya jasiirad ama meel waddan dee qaar baa leh oo baasabuur la soo taagan kaas saa darteed baa imada ay leeyiin waqtigan mucaasirka rubama uu saalixba noqon karo qowlkana in la xidho لهم عقوبة دنيوية وأخروية ومادية مال كودي بقى لغا تري وحي ايجيستين جير كودي بقى لغا تري الدنيا بقى لغا تري آخرة لغا تري ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم نحريست إلهي قف كستو توبتك أنا قال برعب مد كستها أهاده توبت إلهي وكا أقبليا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم كوة توبتك أنا إنت إذا أنت كودي wuxuu ahaa qof dhuljiifa buu ahaa dabeetana marka muxaalib la sheegayana waa qof awood isticmaalaya oo jidka jooga ama magaalada dhexdeeda jooga waa labadaba culamada qaarkood dabadday ku fasiraan laakiin dabadda iyo gudahaba ciddii dadka laynaysa wax dhacaysa way ku fasiraan culimada ee dabadda qura gooni kuma ahabay leeyihin qurcadda labada meeloodba intaydaan karin hadday hubka dhigaan ay yidhahdaan war waana kan dal iyo dad badayni kuwa ilaahay wuxuu leeyahay afuur raxiim aanu ahay laakiin xaqiisii unbaa meesha ka baxaya xaqii ilaahay oo ahaa in habka noocana loo ciqaabo ayaa ka baxaya xaqii laakiin bani aadamku waa halkiisii hadday wax dileen oo ay wax dhaceen oo ay toobad keenaana hubka dhigaan markaa dee ciddii ay dileen waa loo qisaas iyagoo ka saamaxooma qaata mooyaane ciddii ay dhaceen wixii ay ka qaadeen dee u celiya baa la leeyahy marka taa culimadu waa isla waafaqsan in xaqa dhacaya waa xaqii bani aadamka saasay culimadu u badan yihiin way jiraan aqwaasha qaarkoodoo leh mee kol hadday toobad keeneen xaqii ilaahay iyo xaqii bani aadamkaba ha laga wada dhaafo sidii gaalkii soo islaam oo kale gaalkii soo islaam oo kale فاعلموا أن الله غفور رحيم وقال إنه لهي الدنبي قد عفون حريص بل حقي سيو قد عف ومدنا وحا لقول يريق لنا يقول هدي وصلت عفها غايبتي صوصة فايسمان إلا يسكد أيوه ليسكع فيك رفت سيقال في سوء إسلامي وقرأي بالكواد يريق لنا إلهي وكل يريق لنا يبدد كان إلي كوي قد أحكب دلان لهي نمرتها صوء أيو قد عفها يا دنوبتي والله أعلم